barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha julaay waa afar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo jamaal axmed cusmaan
qodobada aannu maanta idinku hayna barnaamijkana waxaa ka mida waraysi aannu la yeelannay rooda cabdulaahi cali oo ka mida dhallinyarada soomaalida ah ee dowladda maraykanku ku casuuntay barnaamijka yaali ee sannad walba loo qabto dhallinyarada afrika wadankii baan anugu wax ku bartay marka halkan waanagan imika waxbaranaa marka halkaa waxbarashada qudheeda aada iyo aad bay u kala duwan yihiin waxaad arkaysaa galaaskii macalinkii on time weeyaan adiguna waanad xiliga xiligiisii tama macalinkunana kaasoo horeynin xili horeyna timaadid oo deedna galaaskii discussion baa ka soconaya
waraysi ku saabsan dhallinyarada ku shaqaysta dubista sambusada iyo qodobo kale oo nolol maalmoodkooda ay ku maareeyaan
ana shaqadan horta hamigayga noqota iyo jecelkayga ha ahaatee micnaa meesha waxaa ku jirto dadkeenna waxaa dhahaan abka gaar wiil ammaanidii waay abka gaar wiil ammaanidiis waay micnaa shaqadan waa lanaga soo koriye yaraagnimadeydii waxaan arki jiray gurigeen lagu samaynayo sidaan roodhiga oo kale iyo sambuuska oo kale iyo burka iyo kackac iyo waxyaalahaas lagu samaynayo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
kuryada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul ah u tijaabisay gantaal nooca riddada dheer oo qaaradaha isaga kala gudbi kara dalkan ayaa muddo raadinaya awoodda noocaasi a uu markaasi u saamaxaysa inay madaxa nucleerka u diraan waddanka maraykanka telefishinka waddankaasi ayaa ku dhawaaqay in gantaalka uu u duulayay soddon iyo sagaal daqiiqo islamar ahaantaasina gaaree masaafo dhan laba kun iyo siddeed boqoloo kilomitr daliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee bacifiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin gantaalka la tijaabiye uu yahay nooca riddada dhexe
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaha jarmalka angela merkel ka hor inta uusan ka qaybgelin shirka ay magaalada hamburg ee dalka jarmalka ku yeelan doonaan dhammaadka toddobaadkan madaxda dalalka ugu awooda badan dhaqaalaha dunida afhayeen u hadlay merkel oo lagu magacaabo stephen saybert ayaa sheegay in labada hogaamiye ay u badan tahay inay kulmaan saacadaha dambe ee khamiista ka hor inta aanu furmin shir madaxeedka dalalka loogu yeero g dhinaca kalena madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay isniintii inuu khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga paolo gentiloni war laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne trump uu madaxda uu telefoonka kula hadlay kala sheekaystay arrimo ay ku jiraan xiriirka diblomaasiyadeed isbeddelka cimilada ganacsiga iyo qaxootiga
duur wanaagsan dhegeystayaaalkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a sanad kasta maraykanka waxaa lagu qabtaa kulan ay ka qayb galaan dhalinyaro kala gedisan oo afrika ka yimaada islamar ahaantaasina waxay ka qayb qaataan barnaamij lagu magacdaray yaali rooda cabdilaahi cali waxay ka mid tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee somalilan ka yimid oo sanadkan ka qayb galaysa waxaana ay wax ka barataa jaamacadda howard ee ku taala washington waxay ka warmaysaa barnaamijka lagu casuumay iyo weliba waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee ay kula kulantay maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayay ugu warantay stuudia v o a washington
waxyaabihii igula yaabka badnaa horto ama suukii qaban waayey waxaa ka mid ahaa wakhtiga time zonka oo aada iyo aada u kala duwanaa waxaan imi iyadoo maxayday ah wakhti duhura deedna aniga waxoogu daalan baan imi deedna inaan seexdaan doonayay maxaan seexanba meesha magaalada waa la yaacaya waa magaalo shaqeynaysa caadiya oo dadkii shaqooyinkoodii wada tegayaan haddana subixii baad soo kacaysaa maxay ahayd adiga xilligaa kugu programsan maskaxdaadii inaad seexato haddana laakiin ay maalintaa inaad seexan karaynin muxuu ahaa waxyaabaha kale een- een, dadkuna saacad bay kusoo wada toosaya dadku saacad bay kusoo wada toosayaan magaaladii aniga waxaan la qabsanay caadi dadku kusoo toosayaan iyadoon alaam la isticmaalayn halkan alaamba lagu wada shaqeynaya dadku saacad ay ku ku wada kacayaan waa la wada yaacayaa shan dadaa la wada sitaa muxuu ahaa maalin oo dhan waa la maqan yahay habeenkii adigoo daalan baa la- adoo- dadkoo daalan way imanayaan haddana subaxii halkii baa laga bilaabaya marka waa wax badan bay kala duwan aad iyo aad wax Dhina- aad iyo aad buu kala duwan yahay.
dhinaca bal waxbarashada ka waran waxaa laga yaabaa dalka inaad wax ku barta halkan oo kale markaad barbar dhigtid Mm, haa wadankii baan anigu wax ku bartay marka halkanna waa nagan imika wax barana marka halka waxbarashada qudheeda aad iyo aad bay u kala duwan yihiin Eh, waxaad arkaysaa galaaskii eh, macalinkii on time weeyaan adiguna waanad xiliga xiligiisii tamba macalinkunana kaasoo horeynin Eh, xili horena timaadid oo deedna galaaskii discussion baa ka soconaya maaha meeshii inta macalinku wax akhriya un deedna iska bixi jiray ardayduna hadhow halkaa ka mari jireen halkan maxay ahayday galaaska waa discussion baa ka socda Een, waa lagu weydiinayaa waad ka qayb qaadanaysaa waxyaaba badanba oo khibradaba kuu kordhaya Mm, saaxiibada ayaa kula socday oon waxyaaba badan aanad ogeyn baad ogaanaysaa qof kasta fursad buu u helayaa inuu helo inuu hadlo waan gartay maad iyo aad markaad dhinacan kale eegtid tusaale ahaan eh, adigu yaali baa ku tiri mashruucan eh, dowladda maraykanka dabcan ilaa imise dhalinyaro ahaydeen yaali oo dhan kun weeyaan waan gartay marka ilaa kun dhalinyaro ah. marka waa waxaa laydin tababarayaa guud ahaan maxay tahay Een, waxaa lanoo tababaraya waxa weeyaan afar track een, afartaa qaybood waxay kala yihiin leadership qaar ku takhasusaya ama skills laga siinayo training ku filan hogaaminta hogaaminta qaar waxa weeyaan annaga oo waxa weeye public management maamulka guud Dow- ha maamul guud ama maamul een, ha maamul guud qaar waxa weeyaan civic leadership een, civic ha civic leadership macnaha waxa weeye eh, hogaaminta dhinaca bulshada iyo waxyaabaa la xidhiidha iyo arrimaha dabcan Een, eh, kuwa- kuwa- een, ha qaarna waxa weeyaan entrepreneurship ama hal abuur iyo Dabcan.
curinta iyo waxyaabaa la xidhiidha aad iyo aad marka afartaa qaybood adigu waxaad qaybtan maxaa ku doortay adigu aad eh, lagu tababaray anigu qaybtaa waxaan ku doortay maadaama oo aan nahay ama aan jecelahay aad iyo aad inaan bulshada wax uga qabto Een, muxuu ahaday weliba qaybta waxbarashada ayaan jecelahay inuu wax ka bedelo waayo dhe waxaan u arkaa inuu een, educationka ama cilmiga lanaga siiyo wadanka inuu inuu kuwaalitigiisu buur yahay ama aad iyo aad u liito marka waxaan jecelahay inaan eh, inaan qaybta aad u dhex galo hadday noqoto bulshadii inaan waxbarashadeedii ka qayb galo oon caawiyo inay dad badan wax helaan een, wax dhigasho ama waxbarasho dadkii aan fursadda hore u helin hadday noqoto inaan eh, qaybtii dowladda dhex galo oo een, education sectorkii ah oo een, maxay ahayd, ama ha noqoto ministry ama si kaleba aan u galay aan isku dayo inaan wax ka bedelo in education system kusoo qaabka uu soconayo marka eh, si guud markaad u eegtid eh, noloshii dalka iyo noloshan adigu markaad isu eegtid qof wax buu xiiseeya maxaa kaaga soo baxay ma adigu ma halkanaad xiisaysaa markaad noloshan iyo sidan loo ordiyay aragtid mise m- noloshaad hargeysa ku haysatay Mm, horta markii ugu horeysay dee america qof kastaaba u s waad garanaysaa wax laga aaminsan yahay haddeen waddankeenu joogno inay tahay dee big dream like hurdo Aad- himilos fog oo aad iyo aad.
aad cid walba hiigsato aad iyo aad laakiin markuu qofku halkan yimaado wixii uu eh, maskaxdiisa ku jiray ama wixii uu weligii soo maqal jiray wax ka duwan buu arkayaa magaalo maxay la wada mashquulsan yahay oo qofkii kuugu dhowaa aanad haleelaynin eh, dadkiinii iska daa inaad u tagtide dadkii kula soo hadlayay wadanka kaala soo hadlayay aanad tegas message inaad u dirto kugu adkaanaysa mararka qaarkood ayaad imanaysaa kaaga darane qaybtii diinta masaajidkii tagila eedaankii aad maqli jirtay salaadihii aad eh, xaadiri jirtay ma jirto waxaa laga yaababa inay la- laba salaadood kugu dhacaan adigoo galaas ku jiray wadadna hadhow noqoto inaad eh, salaadihii dib usoo celiso aad isku xidhxidhid salaadihii marka waa aad iyo aad Cuntadii baa loogu ka liido.
mid ah.
cuntadii baa ka mid a oo iska ilaalinaysa gediga maanta kan maxaaraanba maxalhalba Ay.
Haa, marka intaad garanaysid iyo aad ka cunaysid oo taasna mushkilad ay tahay marka dhibaatadeedu aad iyo aad bay iskaga badantay qurbaha xilligii rabadaantaa timi oo dadku waxaa diyaro soomaneed baa tusaale ahaan laga yaabaa dadkii waad arkaysaa meeshan goor laga soomay iyo goor cadceedana lixday dhaci jirta afrika oo halkana lixdii way taagan tahay haa halkana waaba maalinbo kama qasnaba lixda xiligaa la afuri jiray marka waa sideed iyo barhka meelahaas ha ayaa la afuraya iyadoo dee habeen baa anaga xiligan ahaan jirta taraawiixda inta kasoo baxno aanu iska seexan jirnayba ayaa xiligan halkaana halkana la afuraya marka ha taa qudheeduna iyaduna mushkilad bay ahayd waxa ugu weynaa haddaba gabagabada danu waxa ugu weynaa laga bartay maxaa soo aad u sheegi lahayd dhalinyarada tusaalahaan daafaha dunida kaa dhegeysanayso qaarkood baa laga yaaba in halkan dee usoo tahriibayaan meeshaad arkaysid dabcan dabcan wallahi taasi horta waa dhibaato weyn qofku waxa fiican experience inuu ka ogaado waayo aragnimo waayo agra- aragnimo haddaanu isagii tegin dadkii tegay inuu wax ka weydiiyo meeshan horta wallaahi runta haddaan sheego u malayn maayo inay meel dadka eh, ku noolaan karayaan ay tahay ama qo- qof la qabsaday halkii aynu ku nooleyn nimcadii iyo een, firiigii iyo waqtigii aad haysatay firaaqadii aad haysatay ehelkaagii aad haysatay qof kastoo ku jeceli een, agtaada joogay een, halkan inuu ku doorsan lahaa ilama aha inuu qofna halkan ku doorsan lahaa waa magaalo gebigeeduba een, een, een, saad la qabsatay anaha inuu aad iyo aad iyo aad kaaga duwan marka ha kulamaan taliya dhalinyarada in halkan imaada waxbarashaha hadaad wax ka baranaysid waxbarashadaada dhamaysatid alxamdulilah saas waa khayr laakiinse joogitaan caadiya oo ma- maan kula taliya
rooda cabdilaahi cali oo ka mid ah dhalinyarada ka qayb galaysa barnaamijka yaali ee sanadkan ayaa ahayd stuudiya washington ayayna nagu soo boqotay ismaaciil xuseen farjar ayaa ay la hadlaysay jamaalow haddana aanu u tallowno dhanka iyo boosaaso cumar macalin cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysata magaalada boosaaso ee aab- iibisa sambuuska wuxuu ka hadlayaa noloshiisa gaarka ah sida uu ugu maareeyo dakhliga ka soo gala iyo weliba duruufaha dhallinyaradu ay la kulanto wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayuu u waramay
shaqada waxaan ku shaqaystaa sambuuska alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan ee ugu shaqaysto ee goorma bilowday inaad ee, shaqadan ee, ku shaqaysato waxaan bilaaway shaqadan ii sheeg adiga sanadkii labada kun iyo saddexdii Ee, hadda bishii barakaysaneed ee rabadaan baa ee, laga baxay bal waxaad iga warantaa farqiga u dhexeeyey iyo waxaa ka macaashtay maasha allah alxamdulilah horta shaqada alxamdulilah wax wanaagsan waaye in la shaqaystana wax aad iyo aad u wanaagsan ha ahaatee alxamdulilah waxii oo calaf ilaah ii soo qor waa heli alxamdulilah macaash fiican waa heli laakiin micnaa alxamdulilah waalidiintii iyo ii sheeg cayaalkii iyo intii waa ku maaray xaqul iidkii wixii dhan alxamdulilah waa ku dhibire maca alwaalidkii waaya iyaa idinka iibsan jira marka ee, sambuuska ana waxaa naga iibsadaan mujtamaca oo boosaaso bulshada waxaan siinaa laakiin meheradihii ayaan siino meheradaha kubacdi iyagana waxaa ka iibsadaan shacabka intaas ayaa wax lagu kala raadiyaa
waayahay ee, cumar ee, macalin cabdiraxmaan maxaa ku dooratay marka shaqadan ee, xirfadan shaqo maadaama aad tahay nin dhallinyaro ah ana shaqadan horta hamigayga noqota iyo jecelkayga ha ahaatee micnaa meesha waxaa ku jirto dadkeena waxaa dhahan abka gaar wiil ammaanidii waaye abka gaar wiil ammaanidiis waaye micnaa shaqadan waa lanaga soo koriyey yaraagnimadeydii waxaan arki jiray gurigeen lagu samaynayo sidaan roodhiga oo kale iyo sambuuska oo kale iyo burka iyo kackac iyo waxyaalahaas lagu samaynayo marka intii dugsiga waxbarashada markaan ku dhamaystay laba qalinaan dhameeyey labadii qalin kubacdi dukaana lii dhiibi dukaankii kubacdi haddana waxaa lii dhiibi roodi gadataal oo suuqa aan geeyo oo suuqii kusoo gado alxamdulilah intii markaan soo dha- soo dhaafi aday magaaladii isku xumaad xaaladeedii waa kusoo baxay beledweyne imaadi beledweyne shaqadii haddana kusii bilaabay beledweyne laakiin dadaan u shaqayn jiri boosas markii imaad haddana dadaan u shaqayn jiri kubacdi labada kun iyo labada kun iyo tobankii ya shaqsi ahaan u bilaabay ilaa intaana had ku shaqaysta alxamdulilah intaad ku guda jidho ee, shaqadan ee, sambuuska yaa kaa gacansiiya had intaan joogo waxaa iga caawis xaaskaygii oo micnaa waxyaalaha u burtantaygu eh iyo waxyaalahaas ii soo qabatid oo ila samaysid farsamadii igal ila caawiso alxamdulilah ilaahi khayr alla siiyo Ee, cumar hadda ee, rabadaankii waa laga baxay ee, horay meeqa xabaad ee, u shiili jidheen ama u dubi jidheen maxaase hadda ee, dubta ee, shiishaan waxaan shiilnaa hadila iyo boqol iyo konton labo boqol intaasaan shiilno marka intii had waxaan ku bixino qaar saddex kunaan ka bixino qaarna labo kunaan ka bixin sidii u kale shilinka soomaaliha waayo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal adigu maxaa kuu faa'iidaa markaas markaas walaahi bilaa hadda nolol ahaan ayaan ku faa'iidaa nolosha haddaan ka kaafiyo kolbkaridii iyo xagga waalid iyo walaalkii soo qaylaybo jaabkay sidii wixii kalmeel iyo yaalan ku dibiraa
ilaa imise goobood baa kala geysaa marka adoo iibinaya had ilaa iyo saddex goobood afar gooboodaan geeyo xilliga oo haqaayig had lagu jira way waxay iga warataa ee markaad xaafadda ka soo qaado ee ma gaari baad soo saartaa mise adigaa soo qaada bal nooga waran saaxiib hamigaas waan leeyahay laakiin macnaa weli ma gaarin hadda waxaan kusoo qaad gorobkaygaan kusoo qaad kartoon aan kusoo rito kartoonkii iyo wixii aan iskusoo xerxero sidii aan kusoo qaado qoraxdeenna aad u kulushahayo oo kuleelkii ku hayo dhididkaada da'ayo wallaahi bilaa yuusufow maanta wax aan kuugu xisaabo oo macnaa caran noocaas ma jiraan wallaahi bilaa laakiin alxamdulilah hadib oo macnaa nolol maalidkee meedkee baan ku dhacsanoy ee waayahay cumar macalin cabdiraxmaan ee waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal sharaxaad kooban naga sii ee qaabka sambuuska ee loo dubo loona shiilo ugu horreyn waxyaabaha ee la sameeyo ugu horreyn waxaa la sameeyo aan waxaa soo diyaarsanaysaa ii sheeg sidaan oo kalluunkii oo kale haddaad ku shubays kalluun ku shubayso haddii hilib aad ku shubays hilibkii oo kale haddaad ku shubays sidaan bardhida oo kale bardhida soo diyaarsanay inta dabka ii kuu sii saaran yihiin waxaa samaysanaysaa foolidii yaa sii qasayso waa sii goynaysaa kalluunkii haddii dab kuu sarna kalluunkii waa dejina ama hilibkii haddii dab kuu sarna hilibkii waa dejina intii kasii qaboobayo foolidii yaa goosanay foolidii marka sii goostid waa fidinay saliida marnay waa is saaray marka saas isku saart kadib haddana hilibkiiyaa shiidatis bilaabay ama kalluunkii kalluunkii ila macnaa waxaa u baahan marka hor in lalaf bixiyo ku ba'di in haddana makeen lasii marsiiyo makeendaas la marsiinayo ma aha mid oo macnaa loola jeedo oo si kale iyo inta farsamo kale makeentas waxaa loo marsiiyaa macnaa lafihii oo soo dhaaf lahaayeen oo dhowdii inta dhib kuga imaan lahaa ama iskalan macnaa khatar ka imaan laheyd in oonta macnaa lafihii ka saarto makeenad lafihii marka saas ugu saarto kadib iyo haddana bashashii iyo wixii aad sii diyaarsan bash inta hul aad diyaarsanin waxaa bilaabay inaa foolidii aad dubtid intaas way foolidii marka saas u dubto kadib yaa waxaa sameynaya bashashii jaritaankeedii iyo wixii aa bilaabay haddana qofkii kalena waxaa kaa caawaya sida mashmashkii oo kale jikidaa ku jer isagana hooshiisa wato sidaas wey burkii qasitaankii iyo alxamdulilah adiga waa iska howl badan tahay laakiin macnaa waxaa u baahan maskax dejin iyo samir qof samir lahayn shaqadaasan ma wada karub waaya ugu dambeyntii marka maxaa noo sheegi kadhaa oo caqabada ah intaad shaqadan ku guda jidhay ee ku soo food saaray adoo ku jira ee shaqadaada xirfadaada shaqo
midaada kale waxaan dhihi lahaa wax caqabaad isoo food saartay hal mar yaan arkay markaasna waxaa ahayd anigoo gurigeega ku jiro ayaa waxaa ii soo dhacay qof tuug ah qofkii tuuga waa isgacan saarnay ku ba'diya waxaa ii soo qaatay mindi oo miiska ii saarneedii oo habeenkii aan ku shaqaynaa miiska ugu tagay marka mindidiiyaa ii soo qaatay alxamdulilah gacmahaasa naaf iiga dhigi intaasaan ku sheegto wax ii qornaayeen waa intaasan farsame xumo yaa iiga dhacdi farhii hadma ii shaqayn saadihiyaa gocan alxamdulil waan ku shaqaystaa saas ah may alxamdulilah waxyaalahaas waa ku taxdaraa sidaan saliidda oo kale ama sidaan dabka oo kale waa ku taxdaraa ilaan mina nafsadeyda kel kuma taxdaraaye waxaan ku taxdaraa saliiddaas yaa waxaa laga yaaba markii oo saas oo kale dab kugu qabsato saliiddaas haddii hulacdo sidii bensiinkii oo kale waay ile macnaa hulacgeed koraa u qacaa biyaa lagu damina haddii la dhoon biyihii horle usii kicinaa mooyaane wax oo hoos u dhamaayo maaha marka waxaa xalis ah inaad dariskii iyo waxyaalihii dhib aad u geysato kulla sheeyin wax walba waxaa ugu wanaagsan in oonta macnaa dariskaada kaa ammaan helo inaad dariskaada ogaatid intaasaa muhiim ah nafsadeeda waxaa iigu daran tii oo macnaa ii sheeg oo dariska intaasaa iiga muhiimsan cumar macalin cabdiraxmaan oo sambuuska ku dubaa kuna ganacsada magaalada boosaaso waxa uu u waramayey weriyaha halkaa inooga soo waramaa yuusuf maxamuud yuusuf waa tahay jacfar oo dhegeystayaasha gurdhow ayaanu isku soo laban doona qodobada kale aan u hayno bal dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanada xabiibo xasan tooxow iyo heestii ubaxa jaceylka
heeskii macaanaa ee xabiibo xasan tuuxow iyo heestii ubaxa jacaylka haddaannu intaasi kaga nimaadno weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadayada duhurnimo haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga waxaa la diyaaray jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha igula sugan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno naadiga newcastle united ee dalka ingiriiska ayaa la soo saxiixtay ciyaaryahan valorian lorin oo ay kala soo wareegtay naadiga eber ee waddanka spain ciyaaryahankaas oo dhinaca bidix ee difaaca ka ciyaara ayaa waxaa lagu soo kala iibsaday adduun lacageed oo gaaraya ilaa iyo sagaal milyan oo ganiga starliinka ahi waxaana uu naadiga rava benetes uu hogaamiyo uu u saxiixay shan sano oo qandaraas ah waxaana ciyaaryahankaasi uu ka mid ah ciyaaryaano dhowra naadiga newcastle united ay doonayso inay isku xoojiso sanadkan maadaama ay ka timid heerka labaad aynu doonayso in horyaalka ay sanadkan wacdar ka dhigto naadiga rava benetes uu hogaamiyo ayaa ciyaaryahankaasi waddanka faransiiska u dhashay waxa uu sheegay inuu yahay mid markaa naadigu wax weyn kusoo kordhin karayo dhinaca difaaca kabtankii hore naadiga chelse john terry waxa uu qiray inuu doonayo in uu mar uun leeliyo tababarana uu noqdo naadigiisii chelsea oo uu kasoo tegay isagoo hal sano qandaraasa hadda kula biiray naadiga astonvilla oo waddanka ingiriiska ka dhisan waxaase naadigaasi ay tahay naadi aan xilli ciyaareedkan horyaalka ingiriiska ka dhili doonin oo heerka labaad ayayna markaasi ka ciyaari doontaa ciyaaryahankaasi hore ee naadiga kubadda cagta ee chelse astonvilla ku biiritaankiisu wuxuu ku sheegay inuu doonayo in wax badan uu ka kororsado tababare steve bruce oo naadigaasi layliya waxaana dhinaca kale uu sheegay in uu wax badan doonayo inuu kula guulaysto naadiga astonvilla sanadka uu joogo horyaalka dalka ingiriiskana uu dib ugu soo celiyo oliver jirudka weerarka ugu ciira naadiga arsenal ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in naadigiisa uu garbaha uu ku qaado islamar ahaantaasina uu kula guulaysto koobab dhowr ah xilli ay ciyaaryahankaasi doonayaan kooxo dhowr ah oo isla ah horyaalka dalka ingiriiska ka tirsan oo ay ka midka yihiin kooxaha everton iyo westerham jiru waxaa markaasi bixitaankiisa ee naadiga arsenal la sheegay inay timid kadib markii ardovingarka naadigaasi hogaamiya uu indhaha markaasi uu ku qabtay weeryahanka naadiga olombic leon ee waddanka faransiiska alexander lagazeta oo ay naadiga kubadda cagta arsenal ku doonayso lacag gaaraysa afartan iyo afar milyan oo ganiga starliinka real madridna waxay la soo saxiixtay ciiraankii ugu horreeyey xilligan xagaaga iyadoo muddo shan iyo toban sana ah kadib ay naadiga atletico madrid ciyaartooy ka soo gadatay ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta real madrid la soo wareegtay waa theo hernandez waxaana uu kasoo degay garoonka les fages waxaana markaas uu kasoo degay aan idhahdee garoonka bracos adolf suarez isagoo kasoo laabtay fasax uu ku joogay las vegas waxaana ciyaaryahankaasi oo difaaca ka mid ah ciyaaryahanada ay naadiga kubadda cagta real madrid lala xiriirinayay waxaana uu naadiga kubadda cagta real madrid ay doonaysaa in difaaceeda ay xoojiso sanadkan naadiga kubadda cagta ee ac milanna waxa ay qandaraaska u kordhisay golwadaha naadigaasi donaruma balse qandaraaska cusub ee naadigaasi uu la galay ayaa waxa uu dhigayaa in uu isaga tegi doono xagaaga soo socda haddii naadiga ay ku guuldaraysato in ay horyaalka qaaradda yurub laga ciyaaro champions leaga u soo baxdo donaruma ayaa waxaa markaasi doonaya kooxo dhowr ah oo ay b s g ka midka tahay waxaase qandaraaska hadda uu kula jooga naadiga ay similan u gaaraya sanadka isagoo qaadan doona sanadkiiba lix milyan oo yuuro haddii naadigaasi ay similan ay ku guuldarayso champions league inay sanadka soo socda ciyaarto waxaa markaasi lagu fasixi doonaa qayb ka mid a lacagta hadda ee naadiga horyaalka dalkaasi talyaanka ka dhiisha ee ay similan ay ciyaaryahankaasi qandaraaska kula saxiixday ee lixda sano dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas inuu joogto
waad mahadsantahay jamaal axmed cismaan oo xubintii isboortiga inala socodsiinayay ayuu ahaa haatanna waxaanu dib u jallaacinaa kaalimihii heesaha waxaad ku soo dhowaataan codkii caaqil yare iyo heestii xasili
xshoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure xasili iyo codka caqalyare ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo waxaa barnaamijka idinla socodsiinayey jamaal axmed cismaani anigoo ah jacfar kuukaayi maxamed cabdi xasan sandheerena dhinaca soo saarista iyo gacan naga siiyey intaynu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
adigu